haatanna dhinacii caweyska washington ayaynu jilleecaynaa waa kan cabdixakiin maxamuud shirwax oo soo diyaariyey
kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska washington toddobaadkana qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah haweeney ciidamada ammaanka ku weerartay amaba u adeegsatay shinni intay sanduuqii yaraa weliba ay garaacday oo ruxday oo ay shinnidii ka caraysiisay ayay furkiina ka qaaday shinni malab samaysa un baynu naqaanaye bal sida ay u adeegsatay iyo weliba sababta keentayba barnaamijka ayaad kaga bogan doontaana sidoo kale waxaan idii hayaa oo aynu ku wada caweyn doonaa xubintii halabuurka iyo heesaaga ayaan sidoo kale barnaamijka ka madhnaan doonin iyadoo caawana aad maqli doontaan qayb kaloo ka mida waraysigii abwaan xaaji nafkubatayso buugaag halgacal ku abuuraya arageeda tuur aminaad ka shaniaminaadi ka shani adigay ku bido degmadaada sade abidigu lamaano heestaas waxay kaga duwantay heesaha kale ama waxay u adkaatay waxaan imi heesta oo tuman iyadoo laxan ah oo system kale ah oo erayo caadiya ay ku gurteen oo laxan ah ayay lasii tumaan barnaamijkuna waa caweyska washington aan ku bilowna dhegaystayaale dhacdooyinka la yaab kale ee ka dhaca dunidan aan guudkeeda ku nool nahay ayaa kuwa marka aad u fiirsato midda midda kale ay ka daran tahay waxaynaynu maqli jirnay weerar loo adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan dhagaxaan buud bakoorad iyo weliba waxyaabo kaloo la halmaalaa hase yeeshee waxaa noqotay mid cusub in la adeegsado shinni si laysaga difaaco amaba layskaga caabiyo ciidamada ammaanka arrintana noqotay mid lama filaana islamarkaana warbaahinta dunidu ay si weyn u qaadaadhigaysay maalmihii lasoo dhaafay ayaan barnaamijka kusoo dhoweyn doonaa wariyahayaga qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil oo sheekadani sida ay u dhacday iyo weliba nuxurkeeda inoo hayaan aad iyo aad ayadu mahadsan tahay cabdixakiim maxamuud shirwac sheekada dulcedeeda waa inu dhaadhici doonaa bal marka hore gabadhan maxay ahayd haddaynu dhegeystayaasha u sharaxno cabdixakiinow gabadhan horta magaceeda waxaa la yidhaahdaa rory wuris waa gabadh shan iyo konton jir ah waxaanay degan tahay boston dalka maraykanka waa hagaag maxay ahayd sababta gabadhan ku kaliftay inay ficilkan ku dhaqaaqdo oo ay ciidamadii ku fasaxdo shinnidan horta cabdixakiinow waxa aynu maqli jirnay dee dhulkii marka la joogo haddaynu tusaale usoo qaadano ninkii hebel ayaa hebel bakoorad la dhacay amaba tore ku weeraray caalamka dee dadka waxaynu ognahay in ay siyaabo kala duwan ay isu weeraraan qofku inuu siyaabo kala duwanna uu isu difaaco qof dee bur qaata oo qof iska difaaca qof weliba dexta xabad ama baaskoolad wax isku difaaca dadku qaabab kala duwan ayay isu difaaci jireen waxaa laga yaabaa dadka qaar marka ay eyda oo kale haystaan in haddii lasoo weeraro ay qofka ey kusii daayaan si uu isaga difaaco mararka qaarkoodna ay dadku kubayagu weeraraan ey ay leeyihiin dad laakiin gabadhani waxa ay samaysay mid ka duwan arrimahaasoo dhan cabdixakiinow shinnidii aynu naqaanay ee malabka samayn jirtay qaniyadeena qaniyada ay dadka qaniintana cabdixakiinow aynu ognahay ayay gabadhani ku sii daystay koox askar ah iyo weliba dad markaa meesha ka dhowaa marka cabdixaafid maxaa iyadii askarta isu keenay askartu cabdixakiinow waxay ku socotay amar ay ku fuliyaan hawl ahayd in gabadhan ay guri ka saaraan kiradii oo lagu yeeshay lacagtu ay bixin weyday sababtay doontaba hana ha ahaate gurigii ay ku jirtay in qaab sharciga waafaqsan looga saaro ayay askartu u socdeen waa gartay arrinka isweydiinta leh de waa magaalo waanu garanaynaa waddanka maraykankana gaar ahaan weliba de gobolka ay degan tahay oo kamida gobolada ugu qaalisan ee dadka ugu ladan ay degan yihiin shinnidan gabadhani xaggey ku sidatay ila waanu garan karnaa shinnida iyo say u nooshahay iyo meelaha inta badan la dejiyey horta cabdixakiin oo meelo badan oo iminka caalamka ka mid ah ilbax la ilbaxay awgeed ee shinni si malab ah looga helo meelo badan ayaa lagu dhaqdaa laakiin gabadhan rory shinnida qaabkay u shidantay waa ay ka duwanayd waxaynu maqli jirnay baabuur isjiida dhulkii markii la joogayoo ina taray oo kale la oran jiray laakiin meelo badan oo iminka caalamka ka mid ah wadamada reer galbeedka maraykanka oo kale dadku baabuurtooda xitaa yar yar waxay ku jiitaan wax yaroo kaariyoonaha oo kale leg oo sidii sanduuq u samaysan laba taayirna leh halkaas ayaa sanduuq yari uu ugu jiray oo ay shinniduna ay ku jirtay ay gabadhani ku sii daysay ee ay ooda kaga qaatay askarta oo weliba cabdixakiinow saraakiil ama sarkaalna uu watay ciidan kooxda booliiska ah ee askarta ah waynu garan karnaa shinni la fasaxay oo ooda laga soo qaaday ooda weliba dee aanan si fiican meel u deganayn oo gaadhina lagu waday dad intay leeg baa waxyaalays
inta badan shinnida iyo xayawaanka yaryar oo dhan ee cabdixakiinow dadka waxyeeleeya horta isdifaacid ayay wax ku wax dadka wax ku yeelayaan iyo marka iyadoo aan la filaynin in demoqraansa faraha laga qaado oo kale askartii meesha maraysay oo nin sarkaala oo ka mid a waa ay qanintay dad kale oo meesha iyaguna ku sugnaa way qaar badan oo ka mid a ayay qanintay dee adigu waad iska garan kartaa dee cabdixakiinow shinni badanoo oodaba laga qaaday oo mar keliya intay sanduuqii yaraa weliba ay garaacday oo ruxday oo ay shinnidii ka caraysiisay ayay furkina ka qaaday dad badan oo meesha joogay waad garan kartaa dadka qaar baa xasaasiyad ku leh oo rag baa dee markiiba shinnida meeshii ay ka qanintay ay barartay oo dee daawac dee marka shinni baa qofka qanintay dadku lagama yaaba inay yidhahdaan daawac weyn ayay geysanaysaa laakiin qofka xasaasiyadda kulahoo kale dee inuu cusbitaalka u galo oo weliba muddo u jiifo ayaa cabdixakiin oo dhici karta aad iyo aad bay arrin sahlan maa markay xasaasiyad noqoto ugu dambayn cabdi xaafid haddaan ku weydiiyo dee gabadhan ficilkan ay qaaday oo weliba cidda ay shinnida kusii daysay waa askar wadamadan inta badan galbeedka dee waynu garan karnaa markuu qofku askartii waxyeeleeyo amaba uu iyagoo sharci fulinaya uu ka hor yimaado oo weliba dee halka lala maro iyadana waxayba dee u dheerbay inay shinni baa ku dirtay askartii shinni cuntay hadda gabadhii maxaa laga yeelay askartii markii hawshani ku dhacday kiishku cabdixakiinow ma sahlana gabadhani waxa ay ku qaaday weerar sidaa aad sheegtay askar fulinaysay amar sharci ah waxa aanay sugaysaa maxkamad waxaana lagu soo oogay in ay dhaawac gaadhsiisay askar fulinaysa hawl sharci ah marka wuxun bay la mid tahay dee nin askari oo dembi baaro oo hawshiisii wata qof dee ama feeray ama bur ku dhuftay ama nabar gaarsiiyey waxay kaga duwan tahay ma jirto marka saaxiibadayna shinnida fasaxday ooda ka qaaday weerar ayay qaaday maxkamaddana waa sugaysaa inkastoo iminka lagu sii daayey damiin oo aan lacagna lagu xukumin maxkamaduuna ay marayso laakiin inay xabsi gasho oo ay dhowr habeen u hoyato oo xabsi si ay dub uga fakarto ficilkii ay samaysay hafili waayn cabdixakiinow aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay wariyahayaga cabdixaafid cawil ismaaciil oo sheekadaasi nala wadaagayey xubintii hal abuurku way noo soo socotaaye markana aynu wada dhegaysanno heestan oloreenka caashaqa iyo weliba codka xasan aadan samatar
bulashada kalgaalkii urnibiiriga galay ambabaxa sallaabada anigu jeclay olol reenkaashaba igu helay adduuni bulashada kalgaalkii urnibiiriga galay ambabaxa sallaabada anigu jeclay nafta orodka raacdada waxay aaminigu tiri sow arag jideedii dudooni maaya nafta orodka raacdada waxay aaminigu tiri sow arag jideedii dudooni maaya hayso ugurkayga maqan iigi magay dowladdiisa qaadka sheekhii alkumayo abaadiro sowra shaqa dowladdiisa qaadka sheekhii alkumayo abaadiro sowra shaqa indergarad waxaa jira talalugaori waa oday ka sheegay abadtaqaduteediyo abdibaax jacaylganay waana urtoole indergarad waxaa jira talalugaori waa oday ka sheegay habadtaqaduteediyo abdibaax jacaylgalay waana urtoole utuskii iduufi iidiyi nabi saleeban suma odhan ilaalan ku maqnaa ayaamaan utuskii iduufi iidiyi nabi saleeban suma odhan ilaalan ku maqnaa ayaamaan anasow amaanada maqan iigi maagay anasow amaanada maqan iigi maagay abidii ayaan maqan sheekii loo irkanayo abaadiro sawduulaa shaqauga abidii ayaan maqan sheekii loo irkanayo abaadiro sawduulaa shaqauga eri dhabanka geeluga goortuu ilmahatabu halkii laagu oodiyo isagoo rugdiiman afkabaad ma gelin karo olokana ma daay eri dhabanka geeluga goortuu ilmahatabu halkii laagu oodiyo isagoo rugdiiman afkabaad ma gelin karo cudur oo dasoo rogay kaymaa ogbaad kale sujo harag iftiinta masku kumaa ugaadsado cudur oo dasoo rogay kaymaa ogbaad kale sujo harag iftiinta masku kumaa ugaadsado anasow itaaliyo nasiib eesan maay anasow itaaliyo nasiib eesan maay digaan ilaahay iidaankii ka dhigayo waadiro sawruurico shaqahu yaidaan ilaahay iidaankii ka dhigayo abaadiro sawruuraco shaqahu Oha, oha, oha, oha, oha, oha.
waxaynu dhegaystayaal intaasi kaga nimaadno heestaasi codkiisa inagu soo gaadhsiinayey fanaanka xasan aadan samatar islamarkaana aynu barnaamijkeenna hore ugu sii soconno markanna waa xubintii hal abuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhowaataan qayb kaloo ka mida waraysigii uu barnaamijka caweyska siiyey abwaan cabdiraxmaan xaaji kaasoo uu kaga warramayay waayihiisa fanka waxaanan idiin kala bixi doonaa abwaan xaaji iyo weliba wariyahayaga sagal mustafa xasan nuur oo waraysigan kaga qaaday magaalada hargeysa abwaan xaaji n waxaa tahay abwaan da-yar runtii oo dhalinyaro ah n ma jiraa qofku markuu yaryahay waxaa jira xirfado uu aada u jecel yahay abwaannimada maaha xirfad kale oo aada jeclayn ma jirtaa n maxaase kuu labeeya abwaannimada
sagalay hal abuurku waa wax iska uun horana isaga jiray haddayna jiri doona Mhm,
mahadeydu waa saxaafad mhm,
waanaan kasoo howlgalay inta badan institutionada dalka ka jira mhm, Eh, qaarkood maamulaan kasoo noqday space channel t v agaasimo guud bulsha t v tafatira guud radio hargeysa sidoo kale mhm, eh, ku-xigeenka online-ka Eh, marka waanay jiraan ilaa iminka arrimaha bulshada mhm, inaan uga faa'iideyno oo barnaamijyada eh, beeraha mhm, oo ilaa dhowr iyo toban documentary iminka ay ku jiraan mhm, een, ah, youtube-ka oo dadku ay ka faa'iidaystaan Mhm.
xanaan ka duwanna sidii hore loo samayn jiray barnaamijyada mhm, oo ah in beertii la tago Mhm.
wixii si toosa loo xaliyo Eh, marka haa macalinimo way jirtaa mhm.
saxaafinimo way jirtaa sugaantu waa way iska jirtaa siyaasadna kama madni waa hagaag haddii aan kaa weydiiya dhinaca suugaanta laftarkeeda n heestii aad istidhaahdo way kuugu adkayd samaynteedu ama wixii aad istidhaahdo way kuugu adkaa maxay ahayd
waa heesta ay qaado khadre cabdislimo Mhm, ee la yidhaahdo lubi oogsada erayada cishqiga dib usoo onkowarka iyo qalbiga hayo aragaaga jecel heestaasi waxay kaga duwan tahay heesaha kale ama waxay u adkaatay mhm,
waxaan imi heesta oo tuman hayo
heesta aan samayn doono Mhm, oo tuman mhm,
iyadoo lixana mhm, oo system kale ah oo erayo caadi ay ku gurteen mhm, oo lixana mhm, ayay lasii tuma hayo waa inaan erayadii ku guraa markaa hayo waxay noqonaysaa inaan miisaankii ilaalinin mhm,
oo m- meel inay hadday kala dheeraysiiyeen mhm, inaan na kala dheeraysiiyo mhm, anna waxa- systemkii aan waxu samaynayey mhm, waxa weeye ahnaanka isdaba socda ee t- ee tirada iyo xarfaha leh mhm,
waxay noqotay inaanu isla dhib mudano may inta maleeka yidhaahdaan halkaa waan ku eegaa hayo maleeka mid leeg baa yaaba laga yaaba inaan helo laakiin macna ahaan inaan saruugo mhm,
waxay noqotay heestii igu adkayd ee aan sameeyo uu deg degna waa loo rabaa barnaamij baa lagaga qeybgelayay mhm, eh, inaan s- sameeyo heestiina haddii dee heesaan markaa soo samaynaya anigu aniga iga bilaabmaysa ay tahay markaba way dhammaan lahayd laakiin hees aniga iga bilaabmi lahayd a- igu dhammaanaysa oo lixankii lasoo sameeyey oo muusikii lasoo Hadba lasoo sameeyey diyaariyey.
oo erayadii u horreyn laha ay u dambeeyaan waad garan kartaa culayska ay ke- keenayso kolba lixan bay ku eegaan erayadaan idhaahdo may i- inaga yar bedela buwaar
Oh kubatayso buugaag gacan ku abuuraya arageeda tuug aminaad ka shani aminaadi ka shani adigay ku bido egmadaada sadi abidigu lamaanow nafuubataynayso buugaanka gacan ku abuurayaad arageeda toog aminaad ka shani aminaadi ka shani adigay ku bido egmadaada sadi abidigu lama aanow ilaysmuurayo aragtida kabaad ani taho kumailaway ilaaway kani shartayo ilaysmuurayo aragtida kabaad ani taho kumailaway ilaaway kani shartayo
guud ahaana intaas ayaan kusoo gabagabayn doonaa barnaamijkii caweyska washington ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo
saqaxyo aliin la'aanta adiga afac uma hollade istaareex ma noqde aaminaad ka shani aaminaadi ka shani adigay ku bido egmadaada sadi abidigu lamaanow
heestaasi ay ku luuqaynaysay fanaanada codka dahabigaale khadra cabdislimo waxaa ugu dambeysay barnaamijkii caweyska washington oo inala socodsiinayey cabdixakiin maxamuud shirwa halkaad ka dhagaysanaysaan waa v o a washington